kadib markii ciidanka ammaanka degmada bardaale howlgallo ka sameeyeen kaasoo lagu xaqiijinayo amniga degmada ayaa waxaa horkacayay guddoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq iyo saraakiisha ciidanka dowladda howlgalkii kadib maamulka degmada bardaale iyo saraakiisha amniga ayaa waxay kulan ku yeesheen magaalada kuwaasoo looga hadlayo sidii loo adkeyn lahaa amniga maalmaha ciidda ka hor iyo kadib iyagoo kulanka uu socday saacado ayaa waxaa guddoomiyaha degmada bardaale oo goobta ka hadlay uu tilmaamay in amni daradu ay qayb ka noqon karaan qalabka ay isticmaalaan caruurta taas oo loo adeegsan karo dhaca dadka amniga guud ee degmada bardaale shalay iyo geedkan waa lagu suubay magaalada guda maadaama dhideedu ciidi iyadoo la xaqiijiyahay amniga shacabka iyo dhammaan dadka degmada degan gaabtan waa la habaaray xaafado bardaale oo guud ahaan haayan wiil oo maadaama diyaar garoohayo ciidi ciidamada shir duwan ee amniga degmada bardaale iyo howlgalkaas iyo baaritaankaas raabtanka suubiyan degmada bardaale taasoo laka xaqiijiyay amniga dhammaan shacabka degmada bardaale waa lain xaqiijiyaan mise sheegana inayoo la shaqayaan maamulka iyo ciidamada amniga si la dardar geliye nabadda horumarka iyo barwaaqada shacabka reer bardaale oo dhan kuma adnagaan shaqada fayda ay lahayaan maamulka iyo saraakiisha amniga iyadoo eed iyo dhanku taxadirahayaan nimanka alalankii saasaatay ama darasuube wali codsanayo xiriiran laama amniga silinku hortaga tan kale wali baaqan diraana ganacsatada oo ciyaalka ka fasahadeen walaan oo bistoolada ahoo iyo walaan oo bambada inad walaan oo la manzuuriyey afghanistan iyo dalkii dalalka carabta burbureen oo laka abuuraya amni darada walin sheeganayo mamnuucata halaas walaatidheel malwine iyo walaamo dhurigun iyo bestooladun iyo walaamo ulaadilku garahayo ganacsigii laka araga insha allahu tilaabo sharci waafasan laku qaadeen marka wali fadaana in shacabka la shaqeeyo maamulka iyo laamaha amniga nabadilan kasta walanka jirta ciidamada amniga kumahanagaan shaqada guud ee amniga la wada inta badan maamulada qaar ee degmooyinka gobolada dalka soomaaliya ayaa amro ka soo saara qoryaha ay ku ciyaaraan caruurta kuwaas oo saameyn lixaad leh ku abuuri karo bulshada